iyadoo deeq raashinah oo ayna soo gaarsiisay dowladda federaalka ah aan halkan ku siinayna dadka masaakiinta ah deeqdaas raashinka ah oo ay keentay dowladda federaalka ah khaasatan ay u soo dhiibtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka oo ay la socdeen guddigii masiibooyinka sidoo kaleeto ay la socdeen maamulka gobolka sida barasaabka nagu wareejiyey deeqdii raashinka ahaa annagoo ah maamulka degmada luq waxaan annaguna ammaanadii ayadahayda nagula wareejiyey u gudannay sidii shalay noogula dhiibay waxaan ku wareejinay dadkaas masaakiinta ah oo aad u jeeddaan si fiican oo hufan oo transbarenty ah oo cad ayaan halkaas garoonkaas ayaga ah ayaan ugu dhiibnay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan dhibaatooyinkii dhacay way ka ballaaran tahay intaan ayada ah dhibaato aad u weyn oo intaan ka ballaaran bay ahayd wixii qabsaday deegaankan iyo dhammaan dhulka webiga labada webi ee soomaaliya ay maraan fatahaadihii ka dhacay intaan ayada ah kuma aadano waxaan ka rajaynaynaa gacan kale iyo tu saddexaadbo haddii ilaah yidhaahdo dowladda sidoo kaleeto maamul goboleedka jubbaland ee aan ka tirsannahay asagana sidoo kale waxaan ka rajaynaynaa inuu gacan u fidiyo dadka shacabkiisa ee ay xukumaan ee fatahadda ballaaran ay soo gaartay ugu yaraan waxaan dhihi karnaa lix kun oo qoys oo deegaankan luuq ah ayay waxay gaartay dhibaatadii fatahaadaha ilaa saddex boqol oo ka mid ah waxay ahaayeen beereley oo uu baaba'ay dhammaan agabkoodii hadday ahaan lahayd mirihii u saarnaa hadday ahaan lahayd matoorradii hadday ahaan lahayd qalabkii kaleeta ee la siiyey hadday ahaan lahaayeen kanaalladii ayaa baaba'ay marka baaxadda intaa la eg ayay leedahay dhibaatadii ka dhacday carradaan ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad iskale oo nimcaya barwaaqan ku jirnaa dee nimcada ilaahay oo kaste waxay leedahay niqmay leedahay nusqaan bay leedahay marka ilaahay baan awal u mahad celinaynaayo abaar iyo aaran isku mid ma ahan runtii abaar waxa ay bi'iso wax bi'in kara ma lahan laakiin barwaaqadu dhibkeeday leedahay dhibka ayada ah baa soo gaaray dadka deegaanka marka sidoo kaleeto hay-adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah ama lookalka ah ayagana sidoo kaleetaan waxaan u jeedinaynaa baaq ah inay soo gaaraan khasaaraha ama fatahaadaha dhibaatada intaas la eg leh bismillaahi raxmaan raxiim waxaanu mahadlu celinaynaa dowladda soomaaliya federaalka loogu tala gashay raashiinkaa aan qaadanayno ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol waxaanu ku mahadinaynaa maamulka degmada mahaddaa asagaa leh
mahaddaas waa iska lee dowladda federaalka oo geeka bashaash iyo bashbash intuuna ku roogno ay qalbo furunaan intu ku roogno oo mayle raay usa deeqhana deersidi geeka niidaana safaylan safaysanta oo beel niid fayla una ku roogno luuq maamulka degmada luuq oo nala taagan mar kastaba heew iyo heebo